dagaal qaraar ayaa ciidanka biliiska iyo kooxo burcad ahi waxa uu ku dhex maray dhammaadkii isbuucan gudaha dalka haiti iyadoo hogaamiyaha kooxda burcad ay uu ku baaqay in henry la eriyo dowladda haiti ayaa ku dhawaaqday labaiyo toddobaatan saacadood oo xalad deg deg ahi kadib dagaal qaraar oo isbuucaynu kasoo gudbnay dhammaadkiisa dhex maray kooxda burcad ahi ee awoodda badan iyo ciidanka biliiska mashiria munene oo ah professor wax ka dhiga arrimaha taariikhda jaamacadda u s a a africa ee nairobi ayaa v o a u sheegay in xaaladdu ay tahay mid walaac leh waxa uu yidhi marka loo fiiriyo barbecue oo ah hogaamiyaha kooxda burcadaahi oo doonaya in ra-iisul wasaaraha dalkaasi henry la buryo ay tahay kacdoon waxaana munene uu intaasi ku daray in uusan garanaynin haddii arrintani ay dhiirigelisay waxa ka socda saaxil balse arrintani waxay kasii daraysaa buu yidhi marka ay kooxdaasi oo awood u leh inay gaaraan xabsiga halkaasina ay ooda ka qaadaan maxaabiis gaaraysa ilaa iyo afar kun oo qof barbecue oo sidoo kale loo yaqaano jimi oo ah sarkaal hore bliisa islamar ahaantaasina ah hogaamiyaha isbahaysiga burcadaahi ee xoogan ee dalka haiti ayaa waxay sheegeen in ujeedkoodu yahay in henry laga hor istaago inuu dalka dib ugu soo laabto henry waxa u safray dalka dibaddiisa isbuucii hore si uu u durbaan garaaco taageero ciidamo caalami ah oo ammaanka ka suga dalka haiti oo dowladdiisa taageera dalka kenya isaga iyo madaxweynaha waddankaasi william ruuto ayaa waxay kala sixdeen heshiis labageesood ahaa oo la wada sugayay kaas oo uga golxaaraya ilaa kun askari oo ka tirsan biliiska kenya oo ay hogaaminayaan ciidamo kale oo caalamiya oo ay taageerto qaramada midoobay kuwaasoo gacan ka geysan doona soclinta ammaanka haiti ruuto ayaa heshiiskaasi ku sheegay in si deg deg ah loo dhaqangelin doono